Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bilaabay dadaallo ay ku dhimayaan miisaanka jirkooda ah iyo xanuunada ka dhalan kara lamito la'aanta ah sida sonkorta iyo dufanka jirka. Iyagoo socodka bilaaba suuqa daraawiishta ee magaalada Beledweyne, waxa ayna tagaan ilaa duleedka magaalada si ay isaga keenaan dhidid badan. Haweenka ayaa koox koox isu raaca, iyagoo adeegsanaya laamiga dheer ee dhex mara magaalada Beledweyne. Haddaba, qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa ka warbixiyay dadaalada ay ku doonayaan dhimista miisaanka jirkooda iyo sidoo kaleeto goobaha ay lugta ku tagaan.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku caalamite susubixii ee janta kundisho ilaa iyo dayax ilaa iyo waxaan nahay boqol gabdhood oo isku xiran oo tiim tiim ah oo caalamiteeyo caalamitadaasoo ah aragnay in jirkeena miisaan badan uu ku lumin karo ama miisaan badan ay ugu dayi karaan calimitada subaxii laga baxaayo qof walba xaafadiisa uu ka baxaayo ilaa iyo shan kilomitir la lugeynaayo waxaa u arkay ani ahaan in miisaan inuu iga dayi karo oo jirkeyga igu qurux badnaan karo oo isbedel igu dhici karo waxaa sharaf iyo inaan ka mid ahay dhalinyaro subaxi ku aalamiitay wadada dheer ee laamiga sidoo kale waxaan socnaa ku dhawaad shan ilaa lix kiilo oo mitir eh waxaan aadnaa meelo kale fog oo kala duwan sida dayax janta eerideed inaan tagno haddii aan ka hadlo wax yar socodka subaxii waa bilowga nolosha waana waqtiga ugu wanaagsan iyo qofku helaya hawo nadiif ah iyo tamar cusub sidoo kale qofka miisaanka ku dhiman miisaankan wuu iska jarayaa dhanka hilibkana sidoo kale wuu ka saaciidayaa socodkaas waxaan subaxii u baxnaa socod subaxii bacda salaad annagoo koox ah oo gaarayna boqol ruux waxaan ka baxnaa xaafado kala duwan aniga khaasatan waxaan ka baxaa xaafada kooshin waxaan tagnaa dayax waxaana jarnaa qiyaastii shan kilomitir kooxdan la socda qofba ujeedo gooniya buu ka leeyahay socodka ani ahaan waxaan ku dareemaa farxad fikirka badan oo iga yaraado maalinteyda oo si qurux badan iigu dhammaato sidoo kale waxaa ahaa qof miisaankeeda uu saa'id yahay hadda wuu isdhimay alxamdulilah